sidii aad warkaba ku maqlayseen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga bilayska ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan saaka halkaasi oo la aaminsan yahay inay ku dhinteen ugu yaraan lix iyo toban qof ay ku jiraan afar nin oo weerar ka soo qaaday wariyaha v o eda ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdi faarax laqanyo oo gudaha saldhigga booliiska kula hadlay warbaahinta waxyar un kadib markii uu soo idlaaday howlgalka ayaa ka warbixiyey sida uu weerarka u dhacay saakii mar adiga tobankii xooga ahayd waxaa qarax uu ka dhacay albaabka hore ee saldhigga booliiska ee degmada beledweyne saldhigga runtii qaraxaas oo ahaa qarax aada u weyn niman nafti halligayaalahu ay damceen inay saldhigga xoog ku soo qalaan sidaasi darteed aargada hoosteeda markay u suurtogeli weysay in saldhigga uu soo galo ayuu isku qarxiyey aargada hoosteeda aargadii dhulkay soo dhacday qarax aad u weyn buu ahaa runtii dad shacab oo aad u badan ayaa wax ku noqday haddee dadkaasi waad garan kartaan markay ogaadeen in lagu socdo ama xaaladdu ka xun tahay waa caadaystaan mar kasta in ay shacabka iyo dadka masaakiinta ee magaalada ka adeeganaya inay mar kasta wax yeeleeyaan waa jiraan ciidamo wax noqda way jiraan laakiin hadda waxaan wadnaa tirikoobkii iyo bal intay noqotay inaan ogaano waanan runtii ka daba tegi doonaa ilaa meesha ay ku jiraan shacabkana anu aari doonaa insha allah taliyaha ciidamada amisom ee gobolka hiiraan korneel cismaan dubad ayaa sheegay in toban qof ay gaarayeen kuwii weerarka ku soo qaaday saldhigga booliiska beledweyne dhammaantoodna waxa uu sheegay inay ku dhinteen qaraxa ismidaaminta iyo weerarkii ka dambeeyey runtii de qarax buu ahaa qarax weyn buu ahaa laakiin kumaysan guulaysan oo waxa weeye waxay rabeen inay soo galaan xerada laakiinse kumaynan guulaysan oo khidadii loo dhigay markaasi iyo sidii loogu talagalay xerada loo difaacayey ayaa u suurto gelin weydey inay nimankaasi soo jiiraan iridda marka qaraxuna halkii ay joogeen iridda horteeda ayay isku qarxiyeen runtii dad badan oo shacaba ku dhintay ilaa toban dee meydadkooga waad aragteen kuwa googo'ay oo qaraxa muugsan tahay sababtiisa ku dhintay iyo kuwa ciidanku u ballaayey oo soo galay xerada intay muugsan tahay meelahaas ka soo daateen marka ilaa iyo toban hadda tirakoob ilaa toban waan haynaa oo waad aragteen ciidanka runtii khasaaro fudud baa soo gaadhay dhaawac fudud ay u badan yihiin marka waxa weeyaan de waa wuxuu ka mid yahay dadka shacabka ayuu ciidanku ka mid yahay dhibaatadu ay soo gaadhay laakiin khasaaruhu waa fudud aad buu fudud yahay korneel dubad ayaa meesha ka saaray in ay jirto habacsanaan dhinaca amisom waxaana uu intaasi raaciyey in weerarkan uu ka tarjumayo rajo xumida kuwii weerarka soo abaabulay runtii lama odhan karo foojignaan la'aan waxa weeyaan hadday foojignaanin jirin nimankani dee magaaladay qabsan lahayenoo way soo weerari lahaayeen laakiin nin gaadhi wato isqarxinaya ama isagii wax isku soo rakibo isqarxinaya oo waxa weeyaan shacabkii ku dhex jiray lama odhan kara yacni foojignaan la'aan waxa weeye waxay tahay ama sawirka ay nimankaasi waxa weeyaan waa halkii ugu dambaysay weeye nin isqarxinaya oo noloshii iyo waxa weeyaan guuldarra weeye ciidanku waa foojigan yahay laakiin nin shacab iska soo dhigay oo isqarxinaya oo naftiisa oo inuu noqdan rabin oo nolol rabin waa meel cidli iyo meel dad dhexdii iyo meel walba waa isku qarxinaya saldhiggan maanta weerarka lagu qaaday ayaa waxaa wada jooga ciidamada booliiska dowladda iyo kuwa amisom waana qaraxii labaad ee ismidaamin ee beledweyne ka dhaca iyadoo ismidaamin middan la mid ah sagaal iyo tobankii bishii hore ay ka dhacday iridda hore ee xarunta maamulka gobolka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn